wacan wanaagsan khaartawada naga dhegeysanaysa ay kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada oo gooraan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawa barnaamijkan idukuhayno waxaa ka mid noqon doona guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya oo war ka soo saaray cabasho ka timid kursi ka mid ah kuraastii golaha shacabka ee shalayto lagu doortay magaalada muqdisho waraysi caawa aynu la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya maxamed ibraahim barre oo uu kaga jawaabayo warqadaasi ka soo baxday guddiga xalinta khilaafaadka ee soomaaliya ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale aad maqli doontaan intaan ku guda jirno barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa magaalada kismaayo waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee diyaargarowga doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya kuraasta deegaan doorashadoodu tahay maamulka jubbaland waraysi aynu la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamanka maamulkaasi oo kaga hadlayo sida ay wax u socdaan iyo rajada laga qabo in doorashada golaha shacabku ay ka bilaabato magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee jubbaland ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaa kaloo aad maqli doontaan gobolka mudug waxaa ka soo cusboonaatay xiisad dagaal oo u dhexaysa laba beelood oo walaal ah oo dega koonfurta gobolka mudug khasaare kala duwan ayaa ka dhashay xiisadaasi waxaa ku baxay maamulka gobolka mudug oo hadda wada wadaxaajood uu u kala garqaadayo dhinacyada halkaasi ku dagaalamay waraysi aynu la yeelanay caawa guddoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiri ee isxal ayaan idinku soo gudbin doonaa oo kaga hadlayo xiisadda labadaasi beelood ee ay ku baxeen iyo dadaalada nabadeed ee ay wadaan maamulka waxaa kaloo aad maqli doontaan intaan ku guda jirno barnaamijkeenna bandhigga waraysyada hadba wixii macluumaadyo ah ee nagu soo kordha intaan ku guda jirno barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa waxaa dhanka farsamada ka qaabeyn doona fu'aad cabdigeelle mar kale iyo bandhigga waraysyada caawa waa hagaag aynu ku bilownay kheerta wada naga dhegeysanaysa ee barnaamijkeena bandhigga waraysyada caawa guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saareen kursi ka mid ah kuraasii golaha shacabka ee shalayto doorashadoodu ay ka dhacday magaalada muqdisho kaas oo guddigu uu sheegay in cabasho ay ka timid islamarkaasina baaritaano ay ku hayaan cabashadaasi natiijadana ay dhowaan la soo wadaagi doonaan bulshada iyo warbaahinta guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi maxamed ibraahim barre ayaan caawa khadka taleefonka ee muqdisho kula xiriiray waxaana wax ka weydiiyey war-saxaafadeedka ay soo saareen guddiga
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantiin bahda reediyo muqdisho anaga guddiga xalinka khilaafaadka waa guddiga u digman ka garnaqida cabashooyinka ka timaado doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed wuxuu soo qabtay shaqooyin badan asagoo kasoo shaqeeyey doorashooyinkii aqalka sare ee lagu qabtay dowlad goboleedyada iyo midkii lagu qabtay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliyeed ee lagu qabtay doorashadii aqalka sare ee ku matali lahaa gobolada waqooyi ee somalilan sidoo kale waxa uu doorashadii kale ee golaha shacabka oo noo bilaabatay shalayto ayaa sidoo kale ay ka ahaayeen xaadir way joogeen meesha duurjoog ka ahaayeen guddiga xalinta khilaafaadka xubno kamid a xubnihii xubnahaasoo ahaa xubnaha uqaabilsan guddiga xalinta khilaafaadka in ay ka qayb galaan amase ay goobjoog ka ahaadaan doorashooyinka ka dhici doonaa magaalada muqdisho ee aqalka aqalka sare oo hore usoo dhamaaday iyo golaha shacabka ee somalilan mateli doona iyo golaha shacabka ee mateli doona banaadiriga marka xubnihii ka qayb galay ayaa waxaa loo soo gudbiyey in cabasho ka timid kursi kamida labadii kursi ee shalay kala qabtay doorashadooda kursiga lambarkiisa uu yahay laba boqol soddon iyo sagaal ayaa cabasho naga soo gaartay cabashadaasi oo laga soo gudbiyey macnaheedu ma ahan in kursigii waa qaldan yahay ama waa saxan yahay horey go-aan laga qaatay ma aha laakiinse waxa guddigii howlgalka ay qaban doonaan waxa ay tahay waa inay baaritaan ku sameeyaan in cabashadaani ma tahay mid saxa in waxyaabaha uu qofkaani ka cabanayo ma yihiin kuwii saxda ahaa in habraaci rasmiga aynu soo maray in isagu qof gar leh ma yahay barnaamijkaas iyo baaritaankaas ayaa socda marka baaritaanka intuu socdana waxa ay guddigu soo saareen warqad ay ku baaqayaan in kursigaasi in uu yahay mid loo hakinayo natiijadiisa ugu dambeynta ama natiijada rasmiga ku dhawaaqisteeda ilaa baaritaankaas uu kasoo dhammaanayo marka taas ayay doorqadeen ay ku saabsanayd maanta aan soo saarnay in waana mid aan xaq u leenahay oo guddiga xalinta khilaafaadka maadaama uu yahay aada ugu sarreysay ee khilaafaadka ka dhasha kuraasta la dooranayo oo idilba in cabashada ka timaadana ayaga ay ka garnaqayaan in inta ay garnaqidaasi ama baaritaanka ay ku jiraanna ay xaq u leeyihiin in ay natiijadaasi ay sii joojiyaan taas keliya ayay tahay markay soo dhammaatana baaritaankaasi waxaa lagu dhawaaqi doonaa natiijada rasmiga oo go-aanka rasmiga ay guddiga xalinta khilaafaadka ay qaataan taas ayaa lagu camal fali doona hadduu ilaahay
waa tahay guddoomiye waxaad sheegtay in arrinta kursigaasi ka mid a labadii kursi ee shalay doorashadoodu ay dhacday cabashadoodu ay soo gaa idin soo gaartay yaa cabashada idin soo gudbiyey
waa musharaxiinta qof kamid a ayaa noo soo gudbiyey oo nala soo wadaagay baarideeda ayaana socotaa baaritaan ayaa ku socda markii natiijada rasmiga ay soo baxdana waxaan soo saari doonaa jawaab rasmiga aan ka bixi doono cabashadaasi soo baxday
markii aan eegno arrinta doorashooyinka iyo ka guddi ahaan cabashooyinka idin soo gaaraya kiiskan waa kiiskii ugu horreeyey ee cabashadiisa aad ka jawaabtaanba
waa kiiska ugu horreeyey oo cabashadiisa si rasmiga ee guddiga usoo gaarto laakiin kiisas hore oo meediyaha iyo baraha bulshada lasla soo lasoo marsiiyey waa ay jireen laakiin annaga waxaan ka garnaqeyna oo rasmiga waxay noqonaysaa marka qofka cabashada u qaba uu dacwadiisa si rasmiga ugu soo gudbiyo guddiga oo uu gacantooda soo gaarsiiyo markaas ayaan ka garnaqi karnaa inta ka horeysa laakiinse guddigu waa un wuxuu fiirinayaa in qofkaasi ayaan subitaankiisaan ku jirayna inuu soo dacwoodo oo guddiga si toos ugu yimaado marka maanta dacwadaani waa midii ugu horreysay oo guddiga hortimaaday laakiin waxaan rajeynaynaa inay si guula ay ku dhammaan doontaa gudaamnedna
ilaa iyo muddo intee leeg ayay qaadanaysaa arrinta baarista kiiskan cabashada ah sida sharciga ah ama heshiiskii seventeen september iyo xeer hoosaaskina lagu dhisay waxaa ku qormaa in toddoba cisho ay guddiga xalinta khilaafaadka xaq u leeyihiin inay baaritaan iyo inay natiijo rasmi ay kasoo saaraan oo ay ka garnaqaan kursiga amase cabashada meesha ka timid marka toddobadaas cisho ka sokayna noogu soo dhamaatay ayaan rajeynaynaa hadduu ilaahay
waaga kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka soomaaliya maxamed ibraahim barre oo iiga warramayey war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga oo ku saabsan kursi ka mida kuraasiga golaha shacabka ee shalaytoo la doortay oo cabasho laga keenay kaas oo guddigu uu ka jawaabay barnaamijka bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imanayaa erkiisa f m sagaashanka megaartis markana waxaan aadaynaa dhanka iyo gobolka mudug wararka aynu ka helayno koonfurta gobolka mudug ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya beelo halkaasi wadadega kaasi oo ku qotomay in dhuldaaqsin ay isku qabsadeen labadaasi beelood khasaare kala duwan ayaa ka dhashay maamulka gobolka mudug ayaa ku baxay si xiisadaasi loo qaboojiyo oo dhexdhexaadin loogu sameeyo dhinacyadii dagaalamay ilaa iyo hadda waxaa socda wadaxaajoodyada maamulku uu la yeelanayo dhinacyadii dagaalamay oo ku aadan sidii xal nabadeed looga gaari lahaa xiisadda halkaasi ka dhacday waxaa khadka taleefonka aan kula xiriiray guddoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye isxaal oo iiga waramay waanwaanta nabadeed ay ka dhex wadaan dhinacyadii dagaalamay
bismillah barkatulaamaaatu xilligan ilaa saaka waxaan dhex joognaa meelihii ay wax ka dhaceen oo farfalxumo ka dhacday muqaadiriinta bina iska ahayd arrintaas khasaaro kulley waa saddex nin iyo nin dhaawaca arrin wax ina iska ahayd aan talagalaya mid nahay laakiin wax markaas dhacay inay kedis noqotay odayaashii iyo heer goboladaan nahay iyo heer xildhibaanba waxaan ku sugannahay meesha waxaan rabnaa inaan ilaa aan xal ka gaarno aan meesha joogno oo aan nabadeyn ka dhex dhigno roob yaroo da-ay baa laiskugu yimi meesha oo waxaas ka dhaceen nabad baa in badan lagu soo wada joogo lagu waarsanaa laakiin waan wax iska dhaco waxa ilaahay horeyna qof celin karaa ma jiro dee inaan sharta intaa ku daminno dadkii walaalaysiino daaqa yarkaa la wada daaqo guushaas ina ilaahay ilaahay inuu nakasiiyo ummaddana ay naga aqbaso baa ilaahay kala jeedaynaa
waa tahay marka deegaanka aad tagteen waa halka ay wax ka dhaceen waa wuxuu udhexeeyaa daktuur iyo meel yaa dowgaab waa tahay yaa ku dagaalama halkaas dadka miya waa degan qabiil looma oran karo kulli waxaa waa degan meesha waa sacdi waa laba bilo waa walaalaah oo waa degan oo reer galmudug ah marka qabiil looma nisbayn karo waa wax waxa iska ahayd maqaadiiro nin la dilay kadib ninkeen la dilay saasay ku dhaceen marka ayaguna waa wada deganaayeen oo dad waxa weeye qoysba qoys dab ka qaadanayay nin baa shaydaanku ka qaali yeeshay oo ninka ilaahay kusoo waa tahay marka hadda xaaladda meeshii ay wax ka dhaceen waa sidee
xaaladdu waa degan tahay ilaa maantaan joognay dadka waa wacyigelinay in xalkaan la gelaayo qof walbaa oo gurigiisa joogo odayaal iyo dawlad iyo culamo ay u taallo laakiin wixii dhacay isu soo noqonayn laa dhinacaasna booliskii baa yimid oo gubaabada waday dhinacana sariir qaybta booliska nala socday iyo xildhibaano iyo odayaal intaas gubaabaan wadnay macnaha in nabad la qaato waana naga aqbaleen insha allah waxaa rajaynaa in inta laisku yimaa nabadaas ay waarto arrinta xiisaddu maxay ka dhalatay markii aad baaritaan ku samayseen waa uun daaq la wada degan yahay ka dhalatay dad uun daaq hore loo deganaya hore kaleto aano hore iska socotay wada ahaan qofun iska shaydaan ka qaadiysi maayo wax markaas active oo ay ka dhalatay oo aan hayno ma jirto
hadda dhinacyadii ma la kulanteen dhinaca shir waxaan la kulmay maamulka xagga ee cadaado dhinacaana annagaa la kulanay berina maanta waxay in qolo walba qodob ka taxakamayso berina ayagoo noo xakamaysan annago aan isku tagno oo aan shaqo qabanna rabnaa waa tahay marka maxaad u baaqaysaa marka dhinacyada waxaan ku baaqayaa dadka walaalaha ah ee wada nool ee reer galmudug ah ee daaqa yarka abaar baa lagu jiraa xilli abaareed baan ku jirnaa maanta colaad uma baahnin waa walaalka qof lagu gato waxaan ugu baaqayaa qof kastoo ay maqlaaya inuu maaseedkaas xambaaro dadkaas walaalaha ah ee wada degan inaa colaadooda la hurin ayaguna ay nala qaataan colaada odayaashooda iyo iyo odayaasha kale dawladduna waxay go-aan ku gaaraysaa dadkii wax gaarsiiyey ee dhibkaas keenay inaan soo xirno oo laba dhinacba inta loo hawlgalo soo xiro waa go-aanka madaxweynuhu ku dhawaaqo mar walba qofka dambiilaha in la soo xiro haddii la sii daayo qofka dambiilaha oo laga heshiiyo waxa weeye ma ma joogsanayso laakiin insha allah waxaan rajaynaa inaan gacan guriyayaashii magacyadooda ka helno markaan beriis ku nimaano inaan ciidamada booliska amniga u dirno idinkana waxaan leenahay nabadda iyo sidaa dadka mar walba u gaarsiinayso saxaabad u gaarsiinayso in nabad la qaato waan kaga hambalyaynaa ajri xasanaanta kulley mar walba waa ka helaysa waayo colaab qofkii horeyaa dhibaato ka helaya laakiin qofkii nabadda ka shaqeeyaa wuxuu ka helayaa ajir iyo guulinta waa ka helayaa dee baaqa aan dirayno inaan meel walba gaarsiisiina idinkana waan ka codsanaynaa waan islaamayaa
cabdiraxmaan cali diiriye isxal ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha gobolka mudug oo iiga waramayey xiisad dagaal oo ka dhacday koonfurta gobolka mudug oo u dhexaysay laba beelood taas oo maamulku uu ku baxay islamarkaasina hadda ay wadaan dhexdhexaadin nabadeed dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay barnaamijka bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaa dhanka iyo shabeellada hoose haddaan aadnana maamulka cusub ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah kooxaha nabaddiidka ah ee al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi waxa uu ugu baaqay dhallinyarada ku harsan maleeshiyada kooxda al-shabaab inay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda islamarkaasina maamulka iyo ciidankuba ay soo dhoweynayaan haddii ayse soo dhiibaan maxamed cabdiraxiin nuur waa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose dhowaan ayaa loo magacaabay xilkaasi waxa uu waryahayaga cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye uga warramay xaaladda gobolka shabeellada hoose iyo ka maamul ahaan waxyaabaha ay doonayaan inay ka qabtaan
bismillahi raxmaan raxiim ilaha mahad iskale wareen waxaan salaada dhammaan baada idaacadda iyo wariyaha xubaa ka baxdi alxamdulilah waxaan joogaa baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya munaasabada xil wareejinteena waxaan halkan aan u nimin ilaahay subxaana watacaala waaiyey noo soo ima ceelkiisiyo farsiga baan ula wareegay marka insha allah dee haween hawshii noo igmaday u baxda na hortaalo oo saan u gudin lahayn waajibaadka la fuulay annaga insha allah allah subxaana watacaala aanu weydiisanayno inuu noo fuulayo howlahan faraxa badan ee la horyaalo een rabo in wax laga qabto een dowladnimadana loogu adeego insha waa waa intaas hadintana hortaalo
waataa guddoomiye ka qaybgalayaasha munaasabadda yaa goobta ku sugnaa wax siyaasiyiina ama mas-uuliyiin kale marka goobta laga tago mas-uuliyiintii maamulka gobolka goobta a goob waxaa ku sugnaa wasiiro iyo xildhibaano iyo laliyaal iyo maamulka gobolka iyo heer heer gobol iyo heer degmada waa loo dhamaa alxamdulilah marka ilaahay subxaana watacaala waxaa naga soo horreeyey maalin ka hor intaana imaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada bootiska ayaa naga soo horeeyeen iyo la taliyaal madaxweynaha marka ciidan goobjoog shalay munaasabadan si qurux badan leba u dhacday oo alxamdulilah ninka walaalkay cabdiqaadir nuur c d cabdiqaadir maxamed nuur c d marka alxamdulilah hawshii si fiican buu u wareejiyey anigana waan kala wareegnay waxaan rajeynaya insha allah meesha wax soo gaarsiy dowladnimada inaan hore aan ugu sawirno oo shacabka loo adeego insha allah waa tahay mar haddaad xilkii la wareegtay howlo badan ayaa ku horyaalla maxaa kugu horeeya waxa igu horeya waxa weeyaan inaan u kuur galo siay u shaqeeyaan degmooyinka gobolka uu ku kooban yahay baahiyadooda dhinac walba haleed caafimaad waxbarasho iyo nolosha adeegyada bulshada siay mataqaana ay qabsadaan iyo dhinaca amniga inaan iska wareysano iyo guud ahaan bulshada kala duwan inaan dhegeysano talabixintooda la qulankooda ka baadi waxay halkaas nooga soo baxanin ka maamulkeena fare aan ku darsano qorshaheena boqolka maalmood aan sameyn doono insha allah ilahay guddoomiye gobolka sidaad ka warayso waxa uu aada ula tacaalayaa dhibaatooyin ay ku hayaan maleeshiyaadkan argagixisada al-shabaab shacabka gobolka shabeellaha hoose ee iminka maayarkeedii gobolka adigu laga dhigay xilkiina maanta aad si rasmi aad ula wareegtay arrintaa iyada ah sideed rabtaa inaad u wajahdo maxaase qorsha oo kaaga degan si looga xoreeya argagixisada shacabka gobolka ku dhaqan deegaanada ay ka gaarsiiyiin argagixisada oo ay shacabka ku dhibaateeyeen al-shabaab
marka kuwaad horta waxaan baaqu tiriyaa mid allaale ciddii maanta hor taagan in shacabka loo adeego lana gaarsiiyo dowladnimada waxaan leeyahay waxaana wada deeqo waa dowladnimo adeeg inaan ugu adeego dalkeena iyo dadkeenaba marka waxaan leeyahay arintaas laga dhaqaajin laha in ay ka waantuugaan oo ay ummaddoodana un turaan oo una yacni dhigdulaadaan baaqa madaxda ee ah in dhibka shacabka laga daayo jidadka la gooyey iyo dhinaca walba ha ahaatee marka in laga daayo shacabka intaan ka badan ma qaadi karo marka dowladdan insha allah waxaa ka go-an tahay in shacabka si rasmi ugu adeegto wax alaal wixii dhibah hortaagana si toosa si dadbaba in laga horleeyahay insha allah ilaahidankiisa marka anigoo fulinayno awaamirta madaxda naga sarreyso madaxweynaha dowlad goboleedka fadl soomaaliya awaamirtiisa siyaasadiisa hadba sidii markaas naga gudbulaato ayaan ula dhaqmi doonaa insha allah ilaahidankiisa waa tahay guddoomiye adoo mahadsan waxyaabaha kale ee aadka ugu muhiimsan oo maleeshiyaadkan dadka ay badeen waxaa ka mid a go-doominta oo aad soo hadal qaaday deegaano qaar noloshu sidii loo baahnaa uma gaarsiisana arrintaasna mas-uuliyad gaara ayaa kaa saaran maadaama maamulkii gobolka hadda mas-uulkeedii ugu sarreeyey adugu aad tahay tallaabo sidee ayaad rabtaa arrimahaasi inaad ku wajahdo si dadkii adeegyada ay u gaaraan muhiimadeedu waa intaas
arrinkaas haddaad ka dhawaajisay ee ah in la kala xirxiro laasimooyinka ama tuulooyinka shacabka adeegana in la gaarsiiyana laga hor istaago waa arrin aan habbooneen marka waxaan leeyahay kollay dowlad iyo shacab ama dowlad iyo koox yacni isuma taagaane dowladda awood awood badan hadda ilaahay subxana watacaala garabkeeda aho haddii ay ummaddeeda subxana watacaala ay ka go-an tahay in ay ugu adeegto sidii la rabay marka annaga waxaan leenahay waan kasoo horjeednaa in goodoomo la sameeyo ama dadka loo diido beeradu fashaan geedihii mataqaanaa alagoloobka mataqaanaa uu ka baxo jidadkii iyo iyo beerihii waxaasoo dhan insha allah ilaahay idankiisa waa ka nadiifin doonaa jidadkii la furi doonaa isla socodkii degmooyinkii tuulooyinkiina sidoo ay ahaan doonaan marka waxaan leenahay ciddii soo istaagto oo howlahaasna mataqaan yani ka hor timaadana de waxay la kulma doontaa wixii ay ay rabto baa la kulmi doontaa laakiin annaga mar walba waxaan leenahay ha laga daayo ummaddana ha loo naxariisto ayaga naftarkooda shacabka ay ka mid yihiin inay shacabkooda dhinac ka raacaan ay yimaadaan gacmo fur aan kusoo dhaweyno waxaa ogaanaysaa agtayna qofto bani aadan ah ama yani koonfur galbeed ama soomaaliya udhashay shabeelka hoosena mataqaanaa u dhashay aan yani joogo ama ku nool inaan lagu dulmin doonin hadduu yacni garaadkiisa iyo mataqaanaa wacyigiisa uu hagaagsanaado oo isa soo celiyo annagana waxaan leenahay inaan daryeelno soo dhaweyno shacabkiisa dhinac uu ka raacana waa yacni aan ku dadaalayna insha allah haddaad ka baqaysiin duurka waxaad ugu jirtaan shacabkiina mataqaana yani aad dhibaateyseen ayaa idinkana mataqaanaa waxa waaye lagala xisaabtami doonaayo oo inta muddada mataan goodonka ku hayseen sidaa darta duurka iskaga jira sidii libaaxa iyo duurjoog camal taas waxaan leenahay iska daaya idinkana daryeel u baahan idinkaa nolol u baahan idinka inaad la noolaataan ehelkiina walaalihiin u baahan annagana insha allah waa idinku ilaalin doonaa dadkaas oo mas-uuliyadda aan u qaadnay ayay ka mid yihiin ayagana marka dowladda hadee waxa weeyaan waa waa naxariis badan tahay dowlad sidii mataqaana yani kooxo oo kale uma dhaqanto kii goobta dagaalka lagu soo qabtaa waxaa la daryaalo la daaweeya oo oo danihiisa mataqaana yani raacda markuu caafimaado marka waxaan leenahay yani waxaan waa waa inay mataqaana haraan waa laga soo daalay dhowr sano wax faa'iida ma lahan adduunka intaad joogsid waa maalmo waa inta intaad joogsid waa inta yani waa ilaah subxana wataala kuu qadaray waxaad heli lahayd ilaah subxana kuu qadaray dhibna ku heli maysid yacni inaad ummadda dhibaataysid inaad ku noolaatid macquul bahana leenahay marka ka waantooga oo dadkiina dhinac ka raaca waxaad ugu adeegaysaan oo wanaag ah haddii diin ahaa lahayn si wanaagsan ugu shaqaala ugu adeega laakiin diin la isku dulminaayo oo yacni cunaqabateen la sameynaayo jid la goynaayo si burcadnima loo shaqaynaayo taas diintana mataqaana ma sheegin marka insha alla diinteena wanaagsan aan ku dhaqanno oo musulmaannahay marka walaalahan waxaan leeyahay waxa waaye annaga mar walba gacantayna mataqaana waxa waaye midna nabadii aan ka wadnaayo qof kasta mataqaana wanaagsan nabadaas wadanku intaan inuu nagala noolaado aan diyaar u nahay qof kasta oo dowladnimadana mataqaan kusoo istaago dhibaatada shacabka mataqaana sabab u noqdana gacantii birtan ku qaban doona insha allah ilaahi subxana watacaala noo baneeyey marka walaal aad aad ubaxsantihiin marka halis soo duceeyo oo lana hortaalo oo ah in shacabka loo wada adeego marka saasaan lehay insha allah gudoomiye marka ugu dambaysa ama su-aasheeda ugu dambaysa xagga shacabka qaybahooda kala gedisan marka laga hadlayo iyo hay-adaha gobolka ka howlgala maadaama shacabkii dhibaatooyin kala gedisan ama shabaab ha noqoto ama dhibaatooyin kale xagga fatahaadaha ama nolosha kala guud ay haysato si iyagana dhankooda loo gargaaro gargaar ay u helaan xagga hay-adaha ma jirtaa fursadda aad warbaahintan qaranka uga faa'iidaysanayso dhanka kalena shacabka si uu ula shaqeeyo maamulkaaga iyagana aad kula hadlayso
midda shacabkan ka hormartinaya insha allah saxaabo waxaan leeyahay waxaad hesheen ilaahay subxaana wa tacaala maanta idin dooray maamul midsami iyo allah subxaana wa tacaala dartiisa alla ka baq oo idinku maamuli doono oo danihiina adduunyada midda aakharada yacni inaad gaartaan adna u taagan aad hesheen marka waxaan leeyahay insha allah maamulkiina ku kalsoona allah subxaana wa tacaala kalsoonida buuxda siiya maamulkiina mataqana waxaa gacan qabta wax allaal wixii oo dhib ahna si wadajir ah ugu hortaga
waaga kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed cabdiraxiin nuur oo u warramayay cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye qeybihii dambe ee barnaamijka bandhiga wareysyada ayaan idinsla soo gaarnay markan waxaan aadaynaa dhanka iyo magaalada kismaayo oo halkaasi ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee ku waajahan doorashada xubnaha golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay maamulka jubbaland iyada oo shalayto si rasmi ah doorashadu ay u bilaabatay waxaa khadka taleefonka ee magaaladaasi aan kula xidhiiray shiro colow oo ka mida baarlamanka maamulka jubbaland oo iga warramay dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada kismaayo ee ku aadan doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamanka ee deegaan doorashadu tahay jubbaland aad waa mahadsan tahay arrintaas way jirtaa si fiican bayna u socotaa dhammaan danayaasha ama dadka xilka doonaya musharaxiinta magaalada way kusoo badanayaan waxaa socda kulamo badan oo kala duwan oo ku aadan musharaxiinta ay kusoo bandhigayaan hankooda ama rabitaankooda taas ay u bandhigayaan odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka marka magaaladu aada iyo aad bay mataqaanaa u buuxdaa macno walba dad cusub a imaanahayo marka hawsha si fiican bay u socotaa waa tahay marka ee waktiga doorashadu ay bilaabanayso golaha shacabka ee dhanka jubbaland ma ma la iclaamin waa maasan tahay weli ma hayno time go-aan hadda ku dhigi karo maalin heblo laakiin waxaa uun la saadaalinayaa bishaan maalmahan ugu horreeyo wiigaan ugu horreeyo haddii aan la idmo oysan wax isbedel imaanin yaan rajaynaya in la gudagalo maadaama muqdisho somalilan oo hadda bilaabeen kolleyba annaga waxaan rajaynaynaa wejiga labaad oo ku xiga inaan noqonaan aada u rajaynana haddii la yidhaahdo waa tahay marka ilaa iyo imise kursi ayaa taalla oo golaha shacabka ah dhanka iyo jubbaland oo laga soo dooran doonaa kismaayo guud ahaan jubbaland kuraasa taallo waxa weeyaan waa afartan iyo saddex kursi weeyo marka toban iyo dhowr waxaa laga yaabaa xagga iyo garbahar inay mado laakiin inta kaleetana halkana yaalaan waxaan filaya inay noqon doonaan toddoba iyo labaatan kursi inay halkaan taalno
toddobiyo labaatanka kursi marka ee ka waran qaabka aad u waajahaysaan doorashadooda iyo kalsoonida lagu qabi karo inaad si cadaalada aad kusoo xushaan oo ay doorashadu u dhacdo aad baan u rajaynaa kalsooni badanna waa ku qabnaa kursi kastana boqol iyo kow ergo ayaa dooran doonta haddii ilaa yidhaahdo xildhibaankana waxaa soo dooran doona odayaasha dhaqanka ama ergooyinka boqol iyo kowga ah maamulkana ama dawladdana waxay ka shaqayn doontaa amniga meesha doorashada ay ka dhacayso iyo habsamo socodka shaqada iyo inaysan wax shaqaaqa dhicin iyo nidaamka oo la ilaaliyo unbay dawladda ka shaqayn doontaa laakiin doorashada waxaa dooranaya waa ergooyin wey haddii laa yidhaah
ergooyinka markii doorashada la eego maxaa iska bedelay nambarka doorashada wax dooranaysa ee codaynaysaa
waxba iskama bedelin waxba iskama bedelin ergada waxaa weye waa boqol iyo kow kursi kasta boqol iyo kowgaas qofaa dooran doono marka insha allah kolay doorashadaasna waxaa ka qayb galaa guddiga doorashooyinka heer federaal marka iyo kan heer state ayagoo iskaashanaya ayay doorasho dhahaysaa waa wax la wada arkaayo waa wax santuuq mataqaanaa ku dhici doona waa wax lifa cid walba ay arki doonto oo transparentia marka insha allah waxaan rajaynayaa hawshaas inay si fiican oo qurux badan inay ku dhammaato haddii la yidhaah ee, tirada ee, sanadkii hore wax soo dooratay konton iyo koow bay ahayd ee, hadda boqol ergo ayaa boqol iyo koow ergo ayaa wax soo dooranaysa ee, marka la fiiriyo ee, farqiga u dhexeeya iyo ee, fursadaha la siiyey ee, dadka soomaaliyeed ee, inay dadkooda ee, matali lahaa ee siyaasiyiinta ay soo doortaan ee, bal ka warran say say kuula muuqata waa sax sanadkii laba kun toban iyo lixdan konton iyo kow ergaay ahayd hadda waa boqol iyo kow waa la badiyey taa marka waxay kutusinaysaa isbedelka la gaaray ee doorashadan doorashada hore ay ugu duwan tahay waayo dadkana jaanis bay helayaan Ee, qofka wax dooranayana uu ku qancayo xildhibaan shiro colow ayuu ahaa oo ka tirsan baarlamaanka jubbaland oo ka hadlayey sida ay u socoto qabanqaabada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee deegaan doorashadu tahay maamulka jubbaland oo ka socota deegaanada maamulkaasi isaga ayaan ugu dambeeyay lahaan barnaamijkeeni bandhiga wareysiyada caawa oo aan isku soo duway anigoo cabdulqaadir yuusuf shaada dhanka farsamadana uu ka qaabeynayey fogaad cabdigeele tan iyo kulanti dambe waa bahdii barnaamijkooda ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo